إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستور asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay qaaday howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday qaar ka mida shisheeyaha kusoo duulay soomaaliya iyo ciidamada la shaqeeya ciidamo kala taabacsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa puntland ayaa ku dagaalamay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug mucaaradka somalilan ayaa u goodiyey madaxweynaha talada haya ee maamulka halkaa ka jira mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay qaybta saddexaad tartanka ciidanka xisbada ee walaayaadka islaamiga ah sheekh mahad abo cabdiraxmaan ayaa ka hadlay axkaamta lagala soo dhex bixi karo dagaaladii xuruubu ridda ee saxaabadu la galeen dadkii diinta ka laabtay kadib geeridii nebiga salaallahu calayhi wasalem kulan wadatashi ah oo laba maalmood socday ayaa dhex maray mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo jufada xaruun cali oo ka tirsan beesha xawaadle weeraro dhanka internetka ah oo habeen ka hor dhacay ayaa sababay inay hawada ka baxaan xarumo muhiim u ahaa maamulka yuhuudda kuwaas oo onlaynka ku shaqeeya sida maamulka garoommada iyo maamulka warbaahinta dadweynaha إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qaaday howlgallo kala duwan oo ka dhan ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka iyo ciidamada soomaalida ah ee ku daaban haddii aynu ka hormarno magaalada caasimadda ah ee muqdisho ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa habeenkii xalay dagaal culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan la weeraray ayaa waxay ku sugnaayeen halka loo yaqaano warshadda caanaha oo ka tirsan degmada hodon ee magaalada muqdisho faah-faahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha ka soo gaaray ciidankan weerarka lagu qaaday dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa shisheeye oo ku sugan degmada qoryooley weerarka ayaa wuxuu qabsaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska oo qaybta ka ah shisheeyaha kusoo duulay waddanka saldhiggan ayaa ku yaala duleedka magaalada qoryooley dhawaqa rasaasta ayaana laga maqlayay halkii ay ciidamadaani ku sugnaayeen sidaasi la mid ah ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada ugandhayska oo ku yaala deegaanka buuro calow oo hoostaga degmada baraawe isla shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka kuwaas oo ku sugnaa degmada jannaale howlgallada mujaahidiintu ay ka fuliyeen shabeellada hoose ayaa sii socday waxaana qarax ka dhacay deegaanka tisxeele lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka halkaasna waxaa lagu gubay gaari booyad ah dhanka jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya kaas oo ku yaala degmada afmadow sidoo kale mujaahidiinta ka howlgala jubbada hoose waxay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada kenya kaas oo ku yaala deegaanka taabto isla jubbada hoose guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shalay waxay madaafiic ku garaaceen xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland xeradan madaafiicda lagu garaacay ayaa waxay ku taallaa deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo dhanka hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen bar kontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka hirshabeelle bartaan kontarool ee qarax lala beegsaday ayaa waxay ku taallaa bariga magaalada beledweyne ciidamo kala taabacsan kuwa dowladda federaalka iyo kuwa puntland ayaa ku dagaalamay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug cabdifitaax maxamed qaasim ayaa ka waramaya faah-faahin ayaa ka soo baxaysa iska hor imaad hubaysan oo xalay fiidkii waqooyiga magaalada gaalkacyo ku dhex maray ciidamada maamulka puntland iyo askar ilaalo u ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo halkaasi ku sugan wararka naga soo gaaraya magaalada gaalkacyo ayaa waxay sheegayaan in iska hor imaadkanah uu sabab u ahaa hogaamiyaha puntland siciid cabdulaahi deni oo isagu kasoo horjeeda ololo siyaasadeed oo uu magaalada ka wado wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka oo taabacsan farmaajo gacanka hadalka ciidanaha ayaa waxa uu ka dhacay agagaarka gurigii madaxweynihii hore ee puntland cabdiweli maxamed cali gaas halkaasoo uu haatan degan yahay wasiirka dibadda ee dowladda federaalka cabdisiciid muuse cali oo shalay uun halkaasi gaaray waxaa la degan wasiirka maaliyadda ee puntland xasan shire abgaal iyo saraakiil kale oo ilaalo hubeysanay goobta u joogaan taliyo ku-xigeenka qaybta gobolka madoga ee puntland cabdisiciid xuseen koomaad duqii hore ee magaalada gaalkacyo yaasiin cabdisamed iyo askari ka tirsan ciidanka booliiska ayaa la xaqiijiyey inay ku dhaawacmeen israsaaseynta dhacdadani ayaa waxay timid kadib markii ciidamo taabacsan deni ay tageen aaggaas iyaga oo sheegaya inay baaritaanno sameynayaan taasina waxay keentay inay isku dhacaan askartii kale ee halkaasi joogtay ciidanka deni ayaa waxaa la sheegayaa inay ka hortegayeen shirar ay madaxtooyada puntland horey uga digtay oo ay qabsanayeen wufuudda ka socota dowladda federaalka duqii hore ee gaalkacyo iyo xubno kale oo maamulka puntland ka mid ahi yaasiin cabdisamed oo ah duqii hore ee gaalkacyo ayaa aad u mucaaradsanaa saciid deni isaga oo mar walba hadallo dhaliil ah ku haraamayay islamarkaana u marin jiray warbaahinta waxaa dhaawaciisa la dhigay cisbitalka lamana oga sida uu xaalkiisu yahay sanyare oo ah guddoomiyaha muduga ee puntland ayaa wixii ka dhacay magaalada gaalkacyo ku eedeeyey wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka dhibaatada dhacday oo dhan kulligeed waxaa iskale ninka wasiirka arrimaha dibadda ah qolaashii tu yeelisoo anigo aan gobolka guddoomiyeedka ah xumaantaa ka shaqaynayey markaan ciidanka reform ku sameyn muu naga kala soocay lacag siiyo federaal baa kamid tihiin abaarihii hadda gargaarka loogu talagalay dowladda federaalka ee halkan laga qaadiyo ilaal axmed ay bixisay oo wasaaradda gargaarku ay sii dhiibtay isagoo wasiirka wasiirada isticmaal uu qabiil dad ku kala qaybiyo odayaal gaar oo wuxuu sii dhiibay waxaan macno lahayn oo guddiga abaaraha gees ka mashay fidnadan hadda socotay odayaashan iyo lacag qaybintan iyo waan ogno isagaa ka sameeyey wixii meeshaa ka dhaca mas-uuliyadda dhammaanteed isagaa qaadanaya waana lagula xisaabtamayaa qof cidlo la aadi kara inta ummadda fidno iyo xabad ka dhex ridaa ma jiro dowladda federaalka ayaa dhankeeda aaminsan in weerarka ka dhacay magaalada gaalkacyo la doonayay in lagu khaarijiyo wasiirkeeda arrimaha dibadda hogaamiye deni ayaa arrimahan ka hagayay magaalada muqdisho oo uu dhowaan tegay si uu uga qayb galo doorashada madaxweynenimo ee dowladda federaalka waxaana umuurahan ay ku soo hagaagayaan iyada oo madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed karaasho uu maalintii shalay shaaciyey inuu isagu yahay madaxweynaha kumeelgaarka ee maamulkaas maadaama saciid deni uu firaaqeeyey shaqadii loo igmaday islamarkaana uu galay shaqooyin kale waxaa la leeyahay khilaafka madaxda puntland waxaa kulug leh oo aad u horinaya madaxweynaha dowladda federaalka maxamed cabdulaahi farmaajo mu'asasada alkataib ayaa baahisay qaybta saddexaad tartanka ciidamada xisbada ee walaayaadka islaamiga ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya moxamed amiin هذا كتاب الله يصنع مرشدا يمحو ظلام الشرك والأوثان هذا mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay juska saddexaad ee tartanka ciidanka xisbada ee wilaayaadka islaamiga ah qaybtan waxaa lagu tartamayay shan iyo tobanka jus waxaana tartamayaasha kasoo muuqanaya filimka ka mid ah sulaymaan maxamed isxaaq oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka abuu hureyra maxamed cabaas oo u tartamayay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose xaafid macalim jeele oo ka socday wilaayadii islaamiga ah ee gado sulaymaan cabdulaahi calisow oo ka socday galgaduud moxamed macalim xasan oo ka socday baayi iyo bakool caamir aadam cabdulaahi oo u tartamayay wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan ciidanka xisbada ee ku tartamayay kalaamka allah ayaa waxaa laga dheehanayay khushuuc iyo deganaan mid welibana si wanaagsan ayuu qur-aanka u akhrinayaa وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هذا كتاب الله رمز فلاحنا
qeybaha dambe ee filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa natiijada tartanka iyo sida kaalmaha ugu horreeya loo kala galay kaalinta koowaad waxaa galay tartamaha abuu hureyra maxamed cabaas oo u tartamayay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose kaalinta labaadna waxaa galay maxamed macalin xasan oo u tartamayay baayi iyo bakool halka kaalinta saddexaadna uu galay caamir aadam cabdulaahi oo u tartamayay isna wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan waxaa la guddoonsiinayaa abaalmarino qaali ah iyadoona guud ahaan loo maamuusay tartamayaasha kale oo dhan جئنا إلى رب العباد حفاتي هذا الكتاب هداية من ربنا هذا كتاب منهج لحياتي ciidanka xisbada ayaa door weyn ku leh faridda macruufka iyo reebidda xumaha allah u naxariistay sheekh xaaris annadaari oo kasoo muuqanaya filimka ayaa tacliiqinaya aayado ku saabsan arrinkaas waxa uuna yidhi هذا كتاب الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أعمال in macruufka la faro dadka xumahana laga reebo waxay ka mid tahay acmaasha kuwooda ugu waaweyn allah wuxuu yidhi ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون فأخبر الله سبحانه وتعالى allah subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay dadka liibaanay inay ka mid yihiin kuwa wanaagga fara xumahana reeba khayriyadda lagu ammaanay ummadda waxaa ka mid ah inuu allah subxaanahu wa tacaala ka dhigay mid wanaagga farta xumahana reebta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن خيرية هذه الأمة khayrka ay ummaddu leedahay waxaa ka mid ah u istaagidda cibaadadan weyn ee ah al amru bilmacruuf wannahyu cani ilmunkar بالله فمن خيرية هذه الأمة قيامها بهذه العبادة العظيمة التي هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ah kuwo la saaxiib ah qur-aanka kariimka halka madaxweynaha dowladda federaalk maxamed cabdulaahi farmaajo oo ciidankiisa canaananaya saddex sano ka hor uu yidhi ciidankeena caqiido uma lahan sida kuwa shabaabka oo kale sheekh mahad awa cabdiraxmaan oo ka mid a mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay axkaamta lagala soo dhex bixi karo dagaaladii xuruub uridda ee saxaabadu la galeen dadkii diinta ka laabtay kadib geeridii nabiga sala allahu calayhi wasalam maxamed ciise ayaa ka waramaya sheekh mahad warsame oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka qaybgelayay barnaamijka ilbaxnimada waa islaamka ayaa ka warramay dagaalkii taariikhiga ahaa ee saxaabiga abuubakar la galay dadkii diinta ka laabtay ee diiday inay sakada bixiyaan iyo ninkii nebinimada sheegtay kadib markii uu geeriyooday rasuulka sala allahu calayhi wasalam sheekh ayaa si kooban u dul istaagay mawaaqiiftii adkeyd ee laga qaatay dadkii diinta ka laabtay iyo sidii markii dambe diinta loogu soo celiyey kadib markii seef loo adeegsaday wuxuu sheegay in dagaalkaas lagala soo bixi karo axkaam iyo mawaaqif muhiim ah waxaana ka mid ah waxaan kaloo kala soo dhex bixi karnaa xuruubu ridda in saxaabadu ku ijmaaceen in ninkii bannaysta ama beeniya ama xalaashada masaa'isha diinta ku cad ee loo yaqaan almacluum min addiini bidaruura sida waajibnimada salaada sakada iyo isku xukunka shareecada islaamka iyo xaaraannimada garabsiinta gaalada iyo wixii la mid ah inuu qofkaasi noqonayo qof gaal ah islamarkaana aysan jirin wax ta'wiil iyo cudurdaar ah oo loo raadinaya qofkaas saxaabaduna way ku ijmaaceen gaalnimada dadkii sakada diiday ta'wiilku shoogoodina ma aysan qaadanin waxaa la mid ah dadkii musaylamatulkadaabkii nebinimada sheegtay qabiilka ku difaacay allah ka raali noqday saxaabiga abuubakar as-sadiiq ayaa guutooyin badan oo ciidan ah ku kiciyey dadkii diinta ka ridoobay oo qabaa'il ahaa mana u dhegdhigin waxyaabihii ay ku andacoonayeen ee baadilka ahaa mucaaradka somalilan ayaa u goodiyey madaxweynaha talada haya ee maamulka halkaa ka jira cabdulaahi soomaali ayaa ka waramaya faysal cali waraabo oo madax ka ah mid ka mid a xisbiyada mucaaradka ee maamulka somalilan ayaa waxa uu sheegay in haddii ciid la gaaro wixii ka dambeeya ay qaadayaan tillaabooyin ka dhana madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdi asigoo ka hadlayay gudaha magaalada hargeysa ayuu muujiyey sida ay isaga soo horjeedaan amaba ay isugu dhacsan yihiin caawa anuu wax badan ka hadli maayo waxaan sugayaa insha allahu tacaala bacda ciid marka hore waa tanbalansaneen muuse biixi aanin marka soo noqoto ee arrin inoo taala maraykanka rabadaanti inaga soo dhex gashay markay tani dhammaato muuse abe madaxweynuu noqon doonaa amba dee wuxuu noqon doonaa kursigu iska soo wareejin doonaa wax kaloo dhexeeya ma jirto taladeena waa la gelaya in somalilan hadda uu burburiyo shaksi oon daawano ka ogolaan mayno ma ka ogolaansa waa- waa waa mustaqbalkiiniga faysal wuxuu intaasi ku daray in muuse aanu ahayn qof tale laga sugayo waxaana loo baahan yahay buu yidhi in laga tashado arrimaha taagan marka waxaan leeyahay dib ha layskugu noqdo muuse talaha ka sugina aan tashano badbaado inaan ka badbaadnan moojaane ha ka filina wanaag muuse ha ka filina reer soomaalaaday ha kala ha kala bixinana dhibaatada way wada haysaa dadka dadkii oo dhan ba haysataa dowlad xumaantu wartaa dhalinyarteena gabyisa waynaga reereer u koola baxnay waynaga iscaayayna hala badbaadaan leeyahay hala kala badbaadin dalka hala badbaadiyaan leeyahay khilaafka u dhexeeya maamulada soomaaliya ka jira ee shisheeyuhu uu dhisay ayaa hadba isu soo taraya iyadoo meel waliba buuq iyo isnacib uu ka taagan yahay meelaha qaarna sida maamul goboleedyada oo kale xabad la isu qaato oo dad la iska dilo kulan wadatashi ah oo laba maalmood socday ayaa dhex maray mas-uuliyiinta walaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo junfada haaruun cali oo ka tirsan beesha xawaadle maxamed daahir ayaa ka waramaya kulanka ayaa laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka kooban waxaana ka mid ah in labada dhinac ay ku heshiiyeen sii xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka jufada ayaa iska fogaysay shisheeyaha iyo la jirayaashooda waxaana ay sheegtay in naf iyo maalba ay ku garab joogaan mujaahidiinta jufada waxa ay bayaanka ku ballan qaaday inay nabad kula noolaanayso beelaha jaarka la ah qodobo kale oo bayaanka ku xusan waxaa akhriyey mid ka mid ah waxgaradka jufada xaruun cali oo ka tirsan beelweynta xawaadle jufada xaruun cali waxay ballan qaaday inay ku nabadgelayaan dhammaan dadka muslimiinta ah safar iyo muqiimba deegaanada ay degaan gaar ahaan mujaahidiinta shan waxaa lagu heshiiyey in jifada xaruun cali ay towba ugu yeedhaan dadka gaalada raacay ee ayaga ka dhashay waxaa la isla qaatay in laga fogaado wax kasta oo ay diinta islaamku diiday sida muqaadaraadka iyo doorasho gaaleedka odayaasha iyo waxgaradka jufada xaruun cali oo goobta ka hadlay ayaa ayiday bayaanka iyagoo sheegay inay dhaqangelinayaan qodobada ku xusan heshiiska walaayada islaamiga iyo beesha xaruun cali waxay ku heshiiyeen diinta islaamka inay isla qaataan
waxaan wada saxiixannay heshiis nabadeed inaan isla shaqayno kana shaqayno shareecada islaamka saasaan ku heshiinay annagoo ah beesha xaruum dadka islaamahoo diriska lala ahna aan nabadgelinno waxaan leenahay marka annagoo soddon iyo saddex nin ah ku matalayna beesha xaruun cali kutubkaan isla wada qaadanay inta kale oo xaruun iyo muxuu ahay muslimiinta kale oo diris la ah ayagana waxaan u sheegaynaa waxay walaalahood qaateen inay la qaataan
ugu dambayntii waxaa kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abuunabhaan oo jufada kula dardaarmay in ay fuliyaan qodobadii lagu heshiiyey waxa muhiimka ah waxaa weeye in aan fulinno waxa meesha ku qoran labada dhinacba hadday wilaayada tahay islaamiga ay haddii ay yihiin ee walaalaheen reer xanuun cali intuba ballankaa aan galnay inaan fulinna ilaahay amarkiisana aan fartoonna wa awfu bilcahdi ina alcahda kaana mas-uulan oo ballankaa aan galnay wax laalaab ah iyo wax laalaada midna aysan gelin midda qiimaha lena taas weeye meesha ilaahay idin makaniyo aad degan tihiin waa inay noqoto arda salaama dhul nabadgelyo kulamada wadatashiga ah ee ku saabsan hirgelinta shareecada islaamka iyo xalinta madmadowga beelaha soo kala dhexgala ayaa si joogto ah kaga dhaca wilaayaadka islaamiga ah ee ay maamusho xarakatu shabaabulmujaahidiin warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan weeraro dhanka internetka ah oo habeen ka hor dhacay ayaa sababay inay hawada ka baxaan xarumo muhiim u ahaa maamulka yuhuudda kuwaas oo onlaynka ku shaqeeya sida maamulka garoommada iyo maamulka warbaahinta dadweynaha hay-adda duulista hawada ee maamulka yuhuudda ayaa sheegtay in mareegahoodii la weeraray iyadoo aan la jabsan ama aan la naafayn halka telefishinka rasmiga ah ee kan iyo t v-ga nine ay sheegeen in xarumahooda ay hawada ka maqnaayeen muddo kooban kadib markii weerar dhanka internetka ah lagu qaaday ila wareedka ka tirsan yuhuudda ayaa sheegay in burcad ciraaqiyiin ah oo daacad u ah dowladda iiraan ay ka dambeeyeen weerarka wakaaladaha wararka oo soo xiganaya wargeyska yodicod ayaa bahisay in kooxaha jabsaday xarumahan ay sheegeen in weerarkan uu ahaa mid loogu aargudayay dilkii loo geystay hogaamiyihii maleeshiyaadka shiicada qaasim maani oo ku dhintay duqeyn saddexdii bishii janaayo sanadkii laba kun iyo labaatanka maraykanku uu geystay meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada baqhdaad bartamihii bishii maarso ee lasoo dhaafay weerar dhanka internetka ah ayaa sababay inay hawada ka baxaan xarumo wasaaradeed iyo kuwa xukuumadeed oo uu lahaa maamulka yuhuudda ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay weeraradaas warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa